رحمه الله باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد العلم والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غير almunaada mansuubaadka waa kii sagaalaad almansuubaat alhamsata cashar asmaada mansuubaadka ah oo shan iyo tobanka waa kii sagaalaad baabki sagaalaad almunaada waxaa la yidhahdaa isimka loo dhawaaqaayo ama loo dhawaaqo cidda loo yeeraayo ayadoo loo isticmaalaayo xuruufta nidaha oo yaa ay hooyo u tahay xuruufu nida waxaa asal u ah yaa yaa waa yaa iyo alif yaa iyo alif yaa muxammadu yaa zaydu marka waa kan la rabo inuu soo jeesto iyadoo loo isticmaalaayo xaraf min xuruufi nidaa yaa aw ixdaa akhawaatiha xuruufu nidaa marka midka ugu caansan waa yaa laakiin waxaa jira xuruuf kale oo nidaha loo isticmaalo waxaa ka mid a ay ay ay zaydu ay zaydu ay muxammadu waxaa ka mid a hamzo amuxammadu azaydu azaydu amuxammadu iyo xuruuf kale oo nidaha loo isticmaalo isigii marka xuruuftan loo isticmaalo waxaa la yidhahdaa munaadaa xuruuftanna waxaa loo yaqaanaa xuruufu nidaa yaa ka mida ay aa ka mida alhamza aa ka mida alhamza kuwaas marka waxa la yhahda xuruufu nidaa isimkii galaanna waxaa loo yaqaanaa almunaadaa isimkay ku jiraan waxaa loo yaqaanaa almunaadaa isimka marka munaadaha ah oo xuruufu nida loo isticmaalo icraabkiisa iyo xukunkiisa see noqonaya shan qeybaduu qaybsay shantaa qeybooduu qaybsay almunaada wuxuu qaybsan yahay shantaa qeybood marka xukunkiisa laga hadlayo qeybta koowaad isimka xarfu nidaha uu galaayo oo munaadaha inuu yahay almufrad alcarab imaa inuu noqdo mufradan calaman ismi mufrad mufrad calam ah calam waa la yaqaanaayo waxaa loola jeedaa macaariftii kaan ku soo marayni baabulmacrifati waxaan kusoo maray macaarifta kan labaad alismu alcalam oo wixii magac laga dhigto oo lala baxo oo wax loo bixiyo isimkaas waxaa loo yaqaana calam almufradna waxaa loola jeedaa waa midkaan idaafaysnayn ilan ismiga calamka ah waxaa dhici karta inuu yahay mudaaf iyo mudaaf iley mid ka kooban waxaa jira ismu calama ka kooban mudaaf iyo mudaafu ilayhi waana calam sida cabdullaah cabduraxmaan cabduraxiim waa ismi calama muxuu ka kooban yahay mudaaf iyo mudaafu ilayhi cabdi iyo allah ismka wuxuu ka kooban yahay cabdi oo mudaaf ah iyo allah oo mudaaf iley cabdullah qofkaana loo loo bixiyey qofkaana magaciisa waxaa laha cabdullah wuxuu ka kooban yahay mudaaf iyo mudaaf iley marka waa ismi calam ah laakiin ka kooban laba juz mudaaf iyo mudaaf iley laba dhinac laba ismo isku tegayo cabduraxmaan marka la yidhahdana waa lamid cabduraxmaan wuxuu ka kooban yahay laba ismi oo isku idaafaysan cabdi araxmaan marka waa ismi calama oo hayru mufrada mufrad maaha ismi calam waa yahay laakiin mufrad maaha ismiga calamka mufradkaa waa sida zaydun camrun bakrun iyo wixii la mida zaydun waa ismi calama wuxuu la mid yahay cabdullaah cabdullaahi qofa la yidhaahdaa zaydna qofaa la yidhaahdaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna laba wuxuu ka kooban yahay ismi oo laisku idaafeeyey cabdullahi zayd laba ismi oo laisku idaafeeyey kama koobna zayd kama koobna laba ismi oo isku idaafaysan oo kanna waa mudaaf kanna waa mudaaf ilayhi lilaahi kama koobna muxamedna waa la mid waa hal ismi bes ee laba ismi oo laisku idaafeeyey kama koobna marka calamkana waxaa loo yaqaanaa calamu mufrad waa calam waa ismi calam ah oo magac ah oo aan mudaaf iyo mudaaf ilayhi ka koobnayn muxammadun zaydun oo kale kii horena wuxuu ahaa ismi calama oo ka kooban laba ismi mudaaf iyo mudaaf ilayhi ka kooban marka kan mudaaf iyo mudaaf ilayhi ka kooban aan iska bixinaynaa almufrad alcalam marka la leeyahay waxaa la saarayaa asmaada calamka ah oo sida cabdullaahi cabdiraxmaan lamida waa asmaa calama laakiin waxay ka kooban tahay mudaaf iyo mudaafu iley kaasaa la iska bixinaya lama rabo qaybta koowaad waa ismi calama oo mufrada waa sida zaydun iyo muxamedun iyo xilamay waxaa loo yaqaanaa almufrad alcalam ko annakiratu almaqsuuda kan labaad waxaa weeye annakiratu almaqsuuda ismi nakiro ah oo loola jeedo fardi mucayana annakiratu almaqsuuda waxaa la yihahdaa ismi nakiro ah laakiin waxaa loola jeedaa fardi mucayana ismiga nakirada laakiin asalkiisa fardi mucayana looguma talagelin waxaa loogu talagalay jinsiga inuu ka dhaxeeyo jinsiga wuxuu ka kooban yahay afraad fara badan afraaddaasi mid walbaba isimkan in loo isticmaali karo sida rajulun oo kale waxaa asar ahaanta loo dejiyo lagu talagalay in loo isticmaalo fardi walba iyo mid walba oo ka mida noocaas iyo jinsiga ka mida ismi marka nakirada ahay oo noocaas ayaa lasoo qaatay waxaa loola jeedaa shaksi mucayana yaa rajulu yaa rajulu marka aan leeyahay waxaan farti ku tagayayoo u qasdayaayoo ka wadaa shaksi mucayanaan ka wadaa shaksi mucayana lakin waa ismiga nakirada ahaa oo loola jeedo shaksi mucayana shaksi mucayana loola jeedo marka magaciisi maaha rajul asaga magaciisa maaha rajul ninkaan magaciisa rajul maaha rajul waa ismi nakiraha magac maaha calam ma aha ismi calam ahoo maaragtay waaxid uu gaar u leeyahay shaksi gaar u leeyahay maaha laakiin ismigii asalkiisii faafsanaa aan maanta waxaa u isticmaalay shaksi mucayana ilaa u isticmaalayna waxaa ku garanaysaa in ujeestay farta ku taagay oo wixii la mid waa u jeestay wejigiisa wejigaa u jeediyey fartaan ku taagay yaa rajulu qum ya mra'atu qumii maamada rijaal fara badan oo badan hal mid oo ka mida farta ku taagay qum marka waxaa loola jeedaa hal mid hal mid oo ayaa ka mid yaa rajulu qum dumar fara badan oo meel fadhiya mid kamida farti lagu tahay yaa imra'atu quumii marka ismiga la isticmaalayo waa ismi nakira laakiin waxaa loo isticmaalay loola jeedaa shaksi mucayana shaksi mucayana loola jeedaa isticmaalkayga iyo farkutaaggaygaana mucayan ka dhigay wailaa asalkiisu mucayan maaha shaksi mucayana maaha laakiin anaa mucayan ka dhigayo shaksi mucayana farti ku tahay nakiradaasa waxaa la yihahdaa النكرة المقصودة النكرة المقصودة والنكرة لولا قصد أي شخص معين ونوع ما نوع السدحات النكرة غير المقصودة واسم نكرة لكن شخص معين اللولجيد النكرة غير المقصودة واسم نكرة لكن شخص معين اللولجيد waa sida rajul oo kale rajul waa ismi nakira laakiin nin mucayana uu lama jeedo waxaan idhi yaa rajulan waxay ku tusaalayaan ka qowli acmaa yaa rajulan khud biyadii ka qowli acmaa waa nin indhala maala wuxuu yidhi yaa rajulan khud biyadii wuxuu ogyahay meesha inay rijaal joogaan meesha waxaa jooga ragaa jooga marka isagoo ulajeedadiisu mid mucayana maa ilin maba u jeeday mid mucayanoo farti ku taagayo waxaan faraha badanoo meesha jooga mid gaaroo farti uu ku taagaayo magaciisina ma sheegin qofka haddii magaciisa la isticmaalo waa gaar oo dhan zayd iyo moxamed iyo camr waa magacyaal oo la yaqaan laakiin rajul magac maaha rajul magac maahanoo qof lama dhaho mid walboo ka midoo marka waa la dhihi karaa rajul marka yaa rajulu khud biyadi marka uu leeyahay shaksi mucayan inuusan oola jeedin waxaa ku garanaysa waaba ina la'yahayba ka qowli acmaa waay waxay u keensadeen maalan inuusan shaksi mucayan oola jeedin waxaa ku fahmaysa waaba ina la'yahayba maadaamuu ina la'yahay marka qof mucayana farti kuma taagaayo waxaa maaragta rijaal oo meesha fadhiya rajula kaas waa rajulkan waa rajul waa rajul waa rijaal shaksi mucayana marka kama wado wuxuu ka wadaa mid uun ka mida midkuu rab ha ahaado mid uun ka mida laakiin nakirada hayrulmaqsuudada qof qof indhala keliya isticmaalno lama jeedo ee qof indhala tusaalaha waxaa loogu keensaday si macnihii si deg dega u fahamtay laqo qof indhaha qaba xataa uu isticmaali karaa yaa rajulan qum waa dhihi kara yaa rajulan qum marka waxaa oola jeedaa ninkuu doona haado adiga midaa la rabaa markii hore markay nakirada maqsuudada ay ahayd mid mucayan waayo farta lagu taagay mid kale hadduu istaaga lama rabo fariisaala leey waa hal xabo farta ku taagan tahay yaa rajulu haddii yaa rajulan nakira maqsuuda haddii laga dhigana midna farta maadan ku taagin ee waxaa oola jeeda waxaa meesha fadhiya midkuu raba ha ahaado marka haddii miduu istaago fariise ma dhihi kartid maadan cayimina adigaa yidhi mid ha istaago waa la yeelayo mid ha istaago fariise ma dhihi karto waa sax awal adigaa waxaa tiri mid bal ha istaago waxaan dad aho meesha fadhiya mid ha istaago mid ha mid ha istaago waa amarkii waa amarka u fuliyey sidii la rabay laakiin yaara haddiina kala maqsuuday tahay mid gaara farta lagu taago tii farta lagu taago maana mid kale hadduu istaago waa khalad mid mid kaas farti lagu taagaa la rabaa marka nakirada maqsuudada hayr maqsuudada farqigaasa u dhexeeya nakirada maqsuudada jamaaco fara badan mid ka mida farta lagu taagay kaa farta lagu taagay midaan ahayn hadduu istaago waa khaldan yahay kaas farisaale nakirada haddii hayru maqsuuda ay tahay waxay ka dhigan tahay adoo yidhi oo kale mid uun ha istaago way ka dhigan tahay waxaas dad aho meesha fadhiya mid uun ha istaago waxaas ha qabto mid istaaga marka dan kama lihi midkuu doona ha aado adi mid ha iska rabtaa mid uun ha istaago marka nakada maqsuudada waay hayrulmaqsuud waxay ka dhigan tahay adoo yia adoo yidhaahday oo kale mid uun ha istaago annakara lmaqsuuda waxay ka dhigan tahay adoo yidhi oo kale mid kaanow istaag midaa farti ku tahay fardaasoo maxay yaa rajulu yaa rajulan wuxuu kalo معنى هذا تقول دوين لو إعراب كنا تقول دوين لكن هذا حربنا إلى تعريف النقطة النكرة المقصودة مركب النكرة غير المقصودة واسم نكرة النكرة المقصودة النكرة غير المقصودة وحي اسكمد وحي وحي كسميين مد والباب واسم نكرة وحي كوكر دوين من فرد جار أهل لجيلة معين من فرد معين أهل جار لولا مجيلة والمضاف واسم منادئه مضاف والمضاف من مضاف يعني مضاف إليه وتا مضاف حلوليه مضاف إليه وتا والمشبه بالمضاف المشبه بالمضاف وأكيل وشبه لؤكي سيئي mudaafka waxaa loogu ekeysiiyey xagga waxwadashada waa la daba joogaa waxuu wataa waa ismi lagu laran yahay oo lagu lifaaqan yahay oo ismi kaleeto uu maaragtay la socdo ismkaas la socdo mudaaf ilayhi maaha waa ismi si kale ah waa mafcuulun bihi iyo wax lamida si inaad tiraahdo oo kale yaa طaaliban cilman waa ansaxaysaa moogta yaa طaaliban midka dalbaayo cilman cilmi midka dalbaayo haddaa rabtidna waxaa dhahaysaa yaa aaliba cilmin yaa aaliba cilmin haddaa dhahaysa maxaa ka dhigtay mudaaf sababtaa cilmigi cilmin a mudaafu ilayhi ah waxaa kaleetoo dhihi kartaa yaa aaliban cilman aaliban midka dalbaayo cilman cilmiga midka raadinaayo cilman icraabkiisu waa maxay mafcuulun bih waa kii la raadinayo la dalbaayo marka cilman haddaan dhaho oo mafcuulun bihi aan ka dhigo aaliban mudaaf ma dhihi karo mudaaf ma dhihi karo sababta mudaaf ilayhi ma haysto ma jiro waxaan leeyahay laakiin waa shibhu mudaaf waa ismi la daba socdo waa wax jiidanayo wax wata kii mudaafkana yuu egyahay yaa daariban zaydan yaa daariban zaydan zaydka mid zayd midka garaacayo zaydan marka mafcuulun bihi aan ka dhigin zaydan mafcuulun bihi aan ka dhigin mafcuulun bihi waxaa meesha waxaa noo jooga wax mafcuulun bihi qaadan kara oo ah daariban daariban mafcuulun bihi qaadan kartaa sababta waxay ka dhigan tahay yadribu garaacisii tusine yaa daariban midka garaacayow rajulan midka nin garaacayow marka rajulan mafcuulun bihi aan ka dhigaya sababta wax mafcuulun bihi qaadan karaa noo jooga oo haysanaa oo ah daarib haddaa rabtidna waxaa dhehaysaa yaa daariba rajulin yaa daariba rajulin daarib maxay tahay maanta waa mudaaf rajulin mudaafu ilayhi marka yaa daariba rajulin haddaad tidhaahdid waa qeyb mudaafkii aadaysa yaa daariban rajulan haddaad dhahdidna waa qeyb nooc kale noqon yaa ghulaama zaydin ka war maxay tahay yaa ghulaama zaydin zayd addoonkiisiyo waa mudaaf ghulaam waa mudaaf zaydin mudaafu ilayhi yaa ghulaaman zaydan ma dhihi karaa ma dhihi kara yaa ghulaaman zaydan zaydan haddaa mafcuulun bihi yaa mafcuulun bihi ka dhiganayo yaa ka dhigi kara wax macnihii ficil u dhigma oo lagu sameeyey ma jiro ghulaam waa addoon daarib lama mid ah ghulaam daarib waxay tusinaysaa ficli fal fal i tusine fal la sameeyey i tusino garaacis ay tusine zaydan zayd marka garaacitaankaa ku dhacay laakiin hulaam fal ma tusinayso fal iyo wax la sameeyey ma tusinayso hulaam waa waa addoon waxba ma tusinayso ma tusinayso macnihii fal oo zayd ku dhici kara sid lagu samayn karo ma tusinayso aalib laakiin waxay tusinaysaa fal oo ah doonis dalab aalib waa mid dalbaayo raadinaayo waa raadin cilmigii marka waxaa lagu sameeyey raadin cilmigi waxaa lagu sameeyey raadina lagu sameeyey marka cilmi mafcuul biha laga dhigi karaa darbiga wuxuu tusinaya garaacis zayd waxaa lagu sameeyey garaacis marka haddaa aragtid man yaa aaliban cilman iyo yaa aalib cilmin haddaa aragtid ha u qaadanin ismi kasta ina haddaa aragtidna idaafiyin kartid haddaa aragtidna aan nasbin kartid suuragal maha marka la nasbinayo waa nooc gaara waa nooc mafcuulun bihi awoodun waana noo imaan doona insha allah waay almushabah bilmudaaf marka horeyna waa noo soo maray kaasaa loola jeedaa shantaa nooc marka munaadaha uu kaafsany almufrad alcalam waa ismi calam ah oo magac ah oo mudaaf iyo mudaaf ileyh aan ka koobnayn waa mufrad mufrad maxaa oola jeednaa mudaaf iyo mudaaf ileyh kama koobna aa mufrad ka wadnaa fii baabi lmunaada marka la joogo في baaب المناadى marka la joogo mfrad haddaa maqشhid waxaa loola jeedaa mudaaف iyo mudaaف ilayhi kama koobna yuu la mid yahay اصطiلaaxan baabu laa yuu la mid yahay baabu laa iyo baab الmuنaadى labadaas baa mfrad waxaa loola jeedaa wixii mudaaف iyo mudaaف ilayhi aan ka koobnayn غayru mfradna waxaa loola jeedaa wixii mudaaف iyo shibi mudaaف ah marka labadan baaba isla wadaaga isilaaxan tafsiirkan mufrad tafsiirkan in lagu tafsiiro waxaa isla wadaaga labadan baab baabulaa iyo baabulmunaada mufrad waxaa loo jeedaa wixii aan mudaaf iyo mudaaf ilayhi ka koobnayn marka waa calam mufrad ah koob النكرة المقصودة waa اسم نكرة لaakiin loola jeedo fardi معaيaن النكرة غayر المقصودة waa اسم نكرة شhخص معaيaنa loola jeedo المضاaف waa wxii مضاaف ilayhi wata المشhبه بالمضاaف waa اسmi wata waxyaabo kale wata laakiin aan مضاaف ilayhi ahayn waxaasu wata مضاaف ilayhi aan ahayn marka ismigaas wax wata waxa uu wadanaayo ima inuu mudaaf ileeyahay wa ima inuusan ahayn ale almudaaf almushabah bilmudaaf waxaa ku kala saaraysaa ismi labadoodaba waa ismi waxwata waa ismi waxwata laakiin waxaas uu wato ma mudaafun ilayhi ahaa mise mudaafu ilayhi waxaan ahayn ahaa midba haddii mudaafun ilayhi uu yahay mudaafaan ahayn haddii mudaafu ilayhi uusan ahayn mushabbah bilmudaaf waay cabdullah waa cabduraxmaan almufrad alcalam markaan joognay waa iska soo saarnay almufrad alcalam cabdullahi cabduraxmaan kama tirsana bannaankaa la dhigay walola calam waa yihiin laakiin yaa saaray mufradaa saartay shantii qaybood marka maadaama aan qaadanay cabdullaahi cabdiraxmaan xaggee gelinaynaa waa in fooda meel loo saaray mudaaf cabdi waa mudaaf allaahi waa mudaaf qaybta mudaaf ku jira marka cabdullaahi cabdiraxmaan waxaasoo dhan isku soo aruuri mudaafku marka mudaafkaani calam iyo nakere iyo waxaas ma kala yaqaan hadduu rabo nakra ahaado yaa aaliba cilmi hadduu doono macrifo ahaado yaa aaliba alcilmi wuxuu raba ah mar hadduu mudaaf uu yahay oo mudaaf ilayhi uu wato ama magac ha ahaado ama macrifo kale ha ahaado ama nakira ha ahaado wuxuu raba ah mudaaf inuu iska qabso waay faama almufrad alcalamu wاlnakiraة اlmaqsuudaة fayubnayaani calى الdam min gayri tanwiin halkan wuxuu ka gelayaa shantii nooc axkaamtoodii ismiga munaadaha ismiga marba haddii munaado uu yahay oo xarfu nidaa'in la geliyo shantaa nooc mid ka mid a uu noqonayo ismi munaado ah oo xarfu nidaa'in loo isticmaalay oo shantaa nooc mid ka mid a aan soo gelaynin ma jiro marba haddii munaado uu yahay shantaa nooc ka bax شhantaa nooc ka dhex raadi shanta nooc waa fahamtay marka mid walba ka fiir kan ma yahay kan ma yahay kan ma yahay ale haddii lu haddii lu yahay shantaa mid ka mida way fiiri tacriifkii ma ku dhawoobaayo haddii munaadaha lagu yihahdo waa hebel shanta mid ka mida waa inaad fiirisid kii ma yahay iska hubi markii markii waxyaabihii munaadaha ah qaybihiisa ad soo baratay xukunkoodii marka muxuu noqonayaa ma la rafciyaa ma la nasbiyaa ma la khafdiyaa ma la bineeyaa see noqonaya wuxuu yidhaahday almufrad alcalam annakiratu almaqsuuda labadaas fa yubnayaani waxaa lagu bineeyaa labadaasi cala dammi damaa lagu bineeya labadaas labada qayboodoo hore xukunkooda waxaa weeye in lagu bineeyo cala dam waay yaa zaydu yaa rajulu yaa zaydu yaa muxammadu yaa camru kuwaas waa mufrad alcalam yaa rajulu ya mra'atu waa nakiratu maqsuuda waa ismi nakira ya mra'atu imra'a waa nakira laakiin waxaa ula jeedaa mucayan fardi mucayana ula jeeda rajul waa nakiro lakin waxaa ula jeedaa nin mucayan oo gaara oo jamaacadan oo dhan mid kamid a fardi ku tahay waa nakiratu maqsuuda xukunkiisu waa mabniyun cala dam yaa xarfu nidaa'in zaydun mabniyun cala dam zaydu mabniyun cala dam yaa rajulu يا حرف نداء رجل منادى مبني على الضم ومنادى مبني على الضم في محل نصب دي مبني وياي على في محل نصب زيد منادى مبني على الضم في محل نصب يا رجل رجل منادى مبني على الضم في محل نصب فيبنيان waxaa lagu binaynayaa labada labadooda على الضم الضم lagu binaynayaa min غير تنوين تنوين لaanta نحو يا زيد ويا رجل والثلاثة الباقية صدح soo hartay منصوبة oo mid la nasbiyey weeye صدح soo hartay النكرة غير المقصودة ولا نسبناها يا رجلا يا امرأة يا رجلا يا امرأة هذه مركة أدوى استعمالي هذه استعمالي هذا مركة أدوى أولتي نكرة مقصودة هي نكرة غير مقصودة وحقوق الكارثة من مبنية على الضم أخرية من ونصب نفسها haddaa adigu isticmaalaysa yaa rajulu yaa rajulan haddii qof kale uu isticmaalayo ama hadal meel ku qorana aragtidna nakirada inay maqsuudo tahay iyo inay hayru maqsuudo tahay waxaa ku kala garanaysaa inay mabniyun cala dami ay tahay iyo inay mansuub tahay haddaan aragno yaa rajulan maxaan fahmaynaa nakiradaas inay tahay hayru maqsuuda غayru maqsuuda haddii uu dhaho ninkii qoray hadduuna dhaho waryaa hayru maqsuuda maxaa u leedahay waa maqsuudan ka wadaay maxaan dhahaynaa waa khaldan tahay khaldan tahay khalad yaa rajulana waa dhehaysaa ama waa qoraysaa haddana nakiro maqsuudan ka wadaa aa leedahay khaldan tahay marba yaa rajul haddaa aragtid bes wey waa nakiro hayru maqsuuda saas weeye sharcigu saasa saasaan isku afkartay qofkii khilaafo waxaa lagu xukumaya khalaq hadduu dhaho yaa rajulunna waa leeyihi maqsuudana waa leeyihi waa nakira maqsuudan ka wadana waa leeyihi waana nasbiyey waa khaldayn waa khaldan tale adaa khaldan yaa rajulan haddii aragtid toos waxaa garanaysaa inuu yahay nakiratun hayru maqsuuda yaa rajulu haddii uu dhaho ama uu qoro waxaan fahmaynaa inuu yahay maqsuud النكرة المقصودة مضافا ولم ومنصوب يا عبد الله يا عبد الرحمن يا طالب علم يا طالب علم يا طالب العلم إنه نكرنا وشرد ما يا طالب العلم شبه مضافا ولم يا ضاربا رجلا يا طالعا مثل فولايو جبلا بور نسبنا والثلاثة الباقية صدق النوع صهرتين منصوبة مثل نسبنا إلى غير وحكلكم أبناها وحكلمها ومنصوب بس والله أعلم